garoonka kubadda cagta laqanya ee magaalada baledweynaha xarunta gobolka hiiraan ayaa laga daafuray tartanka heerka labaad ee serabiida kaasoo ay ka qaybgalayaan afartan iyo laba naadi oo ka dhisan xaafadaha magaalada tartankan oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada ayaa lagu daafuray kooxaha filtre iyo n b c boqolaal dhalinyara oo ka kala yimida xaafadaha magaalada baledweyne ayaa u soo daawasho tegay furitaanka tartankan kuwaasoo kala taageeraya labada kooxooda gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada baledweyne ismaaciil cali xasan siidaani ayaa ka warramaya ahmiyadda tartankan iyo kooxaha ka qaybgalaya waxaa halkan galabta xaadir ku eh ama ku sugan afartan iyo laba naadi oo ka dhisan degmada beledweyne seribiye oo ugu talagalnay horumarinta isboortiska degmada beledweyne ay ka mid noqdaan ayaa tartan halkan ugu daafurnay waxaan rajaynaynaa insha allah isdhexgalka bulshada waa bilaawnay ilaa iyo maarata meel fiican inaan gaarsiino hadduu ilaah idmo waxaa og tahay degmada beledweyne waayahan dambe in isboortiskeeda saraka aad weyn uu ka socday waxaan rajaynaynaa insha allah in isboortiska degmada beledweyne uu noqdo isboortis degmooyinka kale ay ku daysanayaan galabta halkan farriin ayaan ka diraynaa degmooyinka kale aan u dirayno waxaad dareemaysaa degmada beledweyne inay diyaar u tahay isboortiskeeda inay ka shaqayso si horumar iyo nabad ugu shaqayso ogayaha ururka kubadda cagta hirshabeelle xasan cabdulaahi isaaq iyo guddoomiyaha ururka kubadda cagta gobolka hiiraan cabdulaahi cilmi odawaa dhaaley ayaa bogaadiyey tartankan iyagoo sheegay inuu kaalin ka qaadan doono isdhexgalka bulshada runtii isboortiska waa isdhexgal bulsho wax keliya oo aan lagu xakamayn karo dhallinyarada loogu xakamayn karo sida muqaadaraadka amni darrada iyo waxyaabaha kale oo laisdhihi karo waxay lidku noqon karaan isdhexgalka waxay lidku noqon karaan bulshada runtii haddaana urur kubadda cagta ee dowlad goboleedka hirshabeelle tartankan waa soo dhaweynayna insha allah ganacsatada magaalada beledweyne iyo dhallinyarada iyo cid allaale ciddii qayb ka qaadan karto waxaan ka codsanayna inay qayb ka qaadato runtii waxaan mahadcelinaya wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo gudoomiyaha urur kubadda cagta ee dowlad goboleedka hirshabeelle insha allah wasaaraddan waxaa ka rajayn doonaa in ururkaba inay kaalintooda soo buuxiyaan hadduu alidmo insha allah insha allahu tacaala maxay eto waxaan u istaagnay inaan dhallinyarada aan garab istaagno oon isboortiska hormarino siduu ballanku ahaa ama nala soo magacaabayba waxayna ka mid tahay isdhexgalka bulshada insha allahu tacaala horumar ayaan ka rajaynaynaa waxaan aad maxayta aan uga hambi weynahay in ay maxayta dhallinyarada ay joojiyeen tahriibkii iyo safaradii maxayta khatarta ahaa ay u soo jeesteen isboortiska sidaas ayaan maxayta ay arrimaheena u socdaan tartamada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaadanaya horumarinta xirfadaha ciyaartoyda iyo isdhexgalka dhallinyarada magaalada baledweyne taasoo meesha ka saaraysa arrimaha la xiriira qabyaaladda iyo tahriibka